Tababarku oo dareere muddo saddex maalmood ayay ujeedadiisa ahayd xoojinta kaalinta culummada iyo hanraabtiyo kiliyan xalinta khilaafaadka iyo nabadda wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimo diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo weheliyaaya qaar ku mid a mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda iyo munaasabadda tababarka la hakiiraya goobroog ku hay aana ku mid ah ku-qaybgalayaalka tababarka iyo kudawahiisa diida maalmood tababarkan dareer weynayo sheegana inay ku faa'iidaysadeen xalinta khilaafaadka iyo nabadda dowladun masna samanaarkan sadiidan birnin dareere may ku faagnay khilaafaadka sida lan xaliyaw haddii nagata khilaafaadka qoyska haddii nagata khilaafaadka bulshada dhaxdiyo e umud haddii inis xaliyna ini arday adoon horumar diiran umudta haddii arday adoon khilaaf dad an xaliyaayo arday adoon meel ku horseedo boob luwaay ini umudto arday umud jara kortan hayn warbarasho an helaan caafimaad an helaan ganacsi shay iyo horumar shay dareerana yaa ku baranay sadiidin bar seminaarkun indareer may baranay he ini khilaaf kasta la xaliyo karo haddii lan hela culummada iyo dhergaradka ardayduna meel raayis barnaamijkaasi arday khibradii iyo aqoontiya le iyo haweenka hooba lan hela ini la xaliyo karo yaa ka baranay sida khilaafaadka lan shala xaliyaw waxaan ka faa'iidnay oo ziyaada eedan weynkan ku helnay isdhexgal bulsho waxyaaba badan ooda iyadan ka faraxsanta ra-yi kuwa maqanayo oda kan ziyaaraw marka weli ku faa-iidnay isdhexgal bulsha qaybta khilaafadyada culummada iyoonay haweenkana wal iyadan ka baahanyo intii iyo ku shaqeeyaan lamarkoo culimmadaana diintaana oo dhikaas intii walkasta ka salaysan taxalka umato may kale maamooyinkana iyoona door weyn ku eyinaha xalinta khilaafyada qoysyo bulshada darisyo ilaa iyo heer qaranka kooyaana xalinta hooyooyinka bulshada lan ku baahanya marka walqaadin failan yaa ku faa'iidaysanay insha allah wal nin kusii faa'iideeyon haddan an baahana insha allah wasaaradda shaqii angaa la qobsatay weli shaqadii faana la faran maqadan waay weli mar isdeerna wasaaradda bilow fail yaa bilaawtay iyo lahaana sababta oo lanka madiisu wal bilaawa walang ma hadiye madiis wal dhaxdajiy walang ma hadiye madiis yoolada deeran walang ma hadiye marka lanka shaqadiisu qobsada yaa yaa ma hasanta la eranya horta wasaaradda ma hasanta laakiin meel lagu baahan yahay shaqada bulshada meelo oo horumarsha in noolaliya ee wasaaradda keli lagu fadhiyo wasaaraddan wasaaradda hunguri bulsho sii hayta ma e wasaaradda walkale laka mashruuc kale laka tawnyi ma e keli wasaaradda awqaafta arrimaha diinta la ere wasaaradda marka ciyaalka jiitaka dayacan yaa armoojo lagu fade mayl erayso haweenka mayl erayso xuquuqaadkiisho iyo ilaalida la fade wasiirka wasaaradda diinta ee awqaafta koonfur galbeed soomaaliya nuur siidow baaba ayaa kala dardaaramay dadka ku faa'iidaysay seminaarka iniyo reedanka nagan bulshadiio walaayo ku faa'iideen fursadayo heleen ilaahay subxaana watacaala mahad iskale oo noo suurageliyey maalinteeni saddexaad oo maantay aan u fadhino maxaan ku yidhahdaa gebagabadii seminaarkan aan uga hadlaynay xoojinta culimada iyo haweenka ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadyada runtii maalmahan waxaa la sameeyey dood badan iyo maxaan ku idhahdaa iyo aaraa badan iyo fikrado badan oo laisdhaafsaday waan ugu mahad celinayaa dhammaan culimadii iyo odayaashii dhaqanka iyo dhalinyaradii iyo haweenka iyo doorka warbaahinta ay ku lahayd dhammaantood waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala khulaasada la sameyn doono inay kasoo bixi doonto warbixin oo dhaxalgal ah oo wax badan lagu qaban doono oo loogu qaban doono bulshada ku dhaqan deegaanadan dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo si gaar ah hay-addii fankana siisay nagu fangaraysay u n d b dhammaan iyo intii nagala shaqaysay